Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xarun loogu talagalay daaweynta xoolaha. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Dhuusamareeb, dhakhaatiir iyo dad xoolo dhaqato ah. Maxamed Cabdi Diblaawe oo ah digtoorka xarunta ayaa ka warbixiyay daawada ay bixin doonaan xaruntan.
xaruntan waa xarun ka shaqeyneysa caafimaadka xoolaha magaceedana waxaa la yidhahdaa Junior Veterinary Service Een, shaqada ay qaban doontana waxa waaye daaweynta xoolaha eh, iyo tallaalka xoolaha iyo tala bixinta si guud waxay u qaban doontaa insha allah Een, sida qaliimada xoolaha sida een, bacda oo kale oo loo yaqaano ruminatory iyo s- qaliinka loo yaqaano c s oo loo yaqaano maaragtay qaliinka ilmaha ilmaha xoolaha ku qalloocda iyo maaragtay ilma neefka u dhali waaya iyo all daawooyinka dhan ay xoo- ninkan ahado xooluhu u baahan yihiin marka xaruntan waxaan iga furnay degmada een, caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug Cabdisalaan Caabi Cali oo ah xogeyaha maamulka Dhuusamareeb iyo xubno kale oo ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay furitaanka xaruntan.
xooluhu sida ibni aadamku u xanuunsadaan ayay u xanuunsadaan siday daaweynta ugu baahan yihiin ayay ugu baahan yihiin dabcan ma ahan in dee dadka ibni aadamka keliya ama xanuunsadaan ama loo sameeyo sarjariga dee xoolahana waa loo sameeyaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo xaruntan inay noqoto midii dabcan baahidii jirtay ha qabtirta wasaarar ahaan insha allah waxaan ballan qaadayna aan la shaqeyno dabcan wasaaradda waa ka mid yihiin waxay hoos tagaan qaybta een, caafimaadka xoolaha waana ka warqabnaa waana kolley marar badan waa sarignaa insha allah waxaan ballan qaadayna aan la shaqeyno dhakhaatiirta dunyo waxaan bogaadinaynaa xarunta cusub ay ka hirgeliyeen caasimadda galmudug ee dhuusmareeb Een, si guudna waxay ka mid tahay dadaalada lagu ee, dadaalo lagu jiro in kor lagu qaado wax soo saarka xoolaha haddii xoolihii la daaweeyo oo caafimaadka kor loo qaado waxaa siyaadaya xoolahaas ee wax soo saarkooda wax soo saarka hadduu siyaadana waxay markaas ku beeraysaa jiibka dhiiga dalka ee kor u qaadaysaa ka wasaaradahaan insha allah waxaan ballan qaadanaynaa inaan la shaqeyno xarunta iyo xarumaha lamidka aan dhiirigelinayna